bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaan xildhibaanada ka soo qayb galay shirkan jaraa'id warbaahinta dadka soomaaliyeed eena dhegaysanaya iyo kuwa daawanayaba waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkeenan jaraa'id maanta aan qabannay wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii naxdinta lahayd dhibaatada lahayd been abuurka iyo maxaanku idhaahaa been isku bahaysiga ahayd ee shalay ka dhacday baydhabo baydhabo saaad og tihiin muddo laba sannadood ah waxaa ka socotay qabanqaabo in loo dhiso maamul gobollada koonfur galbeed waxaa ka dhismay maamul la yidhaahdo maamul goboleedka koonfur galbeed oo ay dhiseen dadka deegaanka oo wada dhan oo madaxweyne u yahay madoobe nuunow maxamed golihiisa guurteeda dhisan yihiin baarlamaankiisu dhisan yahay xukuumaddiisa dhisan tahay kaas oo ku qotomay sida uu dastuurkeennu qabo oo ahayd kow gobollada doonayaa inay israacaan inay ku midoobaan dowlad goboleed isla markaasna ay hoggaamiso dowladda federaalka shirkaas wuxuu ku qabsoomay oggolaanshaha iyo hoggaanka dowladda federaalka ah isaguuna ku gebagaboobay iyadoo la dabaqay dastuurka muddo kadib waxaa ka daba dhashay niman nidaam diid ah midnimo diid ah nabadda iyo wadajirka ummadda aan dan ugu jirin iyaga oo shakhsiyaad ah oo yidhi waxaan qabanaynaa shir kale oo saddex gobol ah maalinkii la bilaabay ilaa maanta la joogo maalin walba shacbiga deggan magaalada baydhabo iyo gobollada ku dhow dhow waxay wadeen bannaanbaxyo iyo codad lagaga soo horjeedo maamulka sharci darrada ee meesha ka dhismaayey waxaad og tihiin horay inay ugu dhinteen dad soomaaliyeed rayd ah oon waxba galabsan uu ugu dambeeyey wiilkii ardayga ahaa ee taallada looga dhisay afarridoodka magaalada baydhabo oo loo bixiyey wiilkii arlada ay u bixiyeen shacabka arrintaasoo iyadoo shacbigu uu sidaas u diidan yahay ka dagaalamaayo yaa waxay ku socotay hadba nooc dhuumaalaysi mar ah mar xoog la isticmaalo dad la dilo mar been la sheego mar dad cayaala suuqa iyo dadaan maxaan ku hadda talada wax ka haynin inta lasoo uruuriyo loo qeybiyo jaad iyo daroogo loo qeybiyo qaabkaasuu ku soo socday awalkiis horeba shirka la leeyahay saddex gobol baa lagu dhisaaya ugu dambaystii madaxda dowladda federaalka soomaaliyeed sida madaxweynaha ra-iisul baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha oo wada jira markii ay arkeen khaladka meesha ka socda dhibaatada ummadda la dhex dhigay kala qaybinta lagu hayo heshiis la-aanta socota wada hadalka la diiday waxay ka soo saareen statement ay ka soo saareen ay leeyihiin shirkaas sharci kuma dhisna nidaam kuma dhisna ummadda uma dhamma lagama tashanin waa la hakiyey ilaa laga tashanaayo dib u heshiisiin laga samaynayo nimanka shirka horboodaya dan uguma jirto dadka inay heshiyaan dadka inay midoobaan dadka inay danahooda ka wada hadlaan dadku inay waddada ku habboon qaadaan dan uguma jirto iyaga waa niman waxboobaaya waa niman ka dhuumanaya nidaamka waa nidaam ka dhuu niman ka dhuumanaya maxaan ku sharciga ka dhuumanaya statementkaas markii la soo saaray oo la shirka ha la joojiyo way ka hor yimaadeenoo way diideen si sharci darro ah ayay waxay ku qabteen shir iyagoo sheegay inay ergooyin geeyeen meesha ergooyinka la geeyey xaqiiqada marka la sheego ma aha dadkii degaanadaas waa dad xamar iyo meelo kale laga kala keenay oo meesha loo geeyey in saxaafadda ay ka qabato sawir oo la yidhaaho gacmaha taagan ninbaa la dooranayaa iyagoo aan la soconin waxba oon dastuurkiisa shirka laga hadlin oon shirka nidaamkiisa laga hadlin oon heshiisiintiisa iyo dib u heshiisiinta ummadda laga hadlin markay statementigaas uu dowladda ka soo baxay kadib ayay nimankii waxay ogaadeen in xaqiiqadii ay ka cararayeen loo socdo in runtii loo socdo in rabitaankii ummadda loo socdo in dib u heshiisiin loo socdo ay ogaadeen intaa markay ogaadeen waxay yidhaahdeen haddii laysu yimaado ummadda midowda annaga meesha wax ka heli mayne intaan laysu imaanin aan boobsiinno shalay sidaase waxay ku abaabuleen wax la yidhaahdo doorasho ku sheeg meeshii lagu dhigaayo waa tegi kari waayeen markii iyagii ay awoodi waayeen inay tagaan waxay adeegsadeen ciidamadii ajnebigoo meesha joogay oo iyagana been kale loo sheegay iyo maxaan ku idhahdaa dad cayaala suuqa oo qoryo ay u dhiibeen meesha waad ogtihiin dagaal baa ka dhacay shalay tiibiyada waad ka aragteen ballaanbixii ay shacabka samayneen oo lagu diidanaa shirka la qabtay waxaa ku dhintay laba qof saddex kalena waa ku dhaawacmeen shantaas qof hadda saddexna cisbitaal bay yaallaan waxay noqon doonaan lama yaqaan labana isla shalayba waa dhinteen iyadoo dhiiggii iyo meydkii ay bannaanka yaallaan ayaa la yidhi doorashaa dhacday oo madaxweynea la doortay ma xumee waa lays doortaaye madaxweynaha ma dhiigga dadka daadanaya doortay dadkii dooran lahaa waa kuwa la laayay oo la garaacay oo la dilaayay yaa doortay horta waa su'aal taagan oo la rabaa in laga jawaabo tan labaad soomaaliya dawlad baa ka dhisan dastuur bay leedahay madaxweyney leedahay golo baarlamaan bay leedahay golo wasiiray leedahay garsoor bay leedahay institutioniskii iyo hay-adihii lagu yaqaanayay dawlad baa dhisan waxay ka soo saartay awaamiir shirkaas awaamiirtii waa lagu tardiiray gacantaa lagu sayray wax sharci darro ah ayaa meesha laga sameeyey shirkeenna marka wuxuu ku saabsan yahay kow waxaasu inay ahayn wax sharci ku dhisan inaan caddayno inaan caddayno inaanay ku dhisnayn rabitaanka shacabka inayn ku dhisnayn inaan caddayno in amardiida la sameeyo dowladdii dalka hoggaaminaysa oo aan oggoleen doorasho khasab aho been ee la dhigay wax allaale wixii ka soo baxana aan maxaan ku idhaahdaa diidannahay ka soo horjeedno waxna ayan ka jirin wixii shalay baydhabo ka soo baxay shirkeennu intaasu ku saabsanaa aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم إلا بارد شرفت له يوم مرتدك على وات سلامتهين أنا كنت رنتي وحنا ربا إنان وحيركو كرديو وحي صاحبة دي شاقان oo ku saabsan dhacdadii shalay baydhabo ka dhacday oo maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo caalamka ay wada maqlaayeen sida la sheegay broseeskii dheeraa wixii baydhabo lagu soo maray shirarkii isdabajoogga ahaa nidaamkii wixii la dhisay wixii lasoo maray runtii saaxiibada ayaa sheegay aniga kuwaas kuma dheeranahayo waa siday u sheegeen ayagaa xaqiiqda ka sheegay waa sidaa weeye arrinta aan hadda rabo inaan cabaaro waa dhacdadii shalay shalay sida lala wada socdo caalamkan maaragtay la socdaan idaacadaha iyo tv-yaasha lagala socday maanta websaayada dhan ku jiro shalay baydhabo waxaa ka dhacday arrin aada u foolxun oo maaragtay shacbigii soomaaliyeed oo deegaanadaas deganaa ama gobolladan hadda waxbaa loo dhisay la yidhi yacni deganaa ama guud ahaan ummadda soomaaliyeed aada ugu xanuunsatay aada u foolxun ayaa ka dhacday sida waad waad ogyahay shirkan waxyaalihii kale la soo maray markii maaragtay xagga la iska dhigo markii ugu dambeysay si hal loo helo madaxda qaranka soomaaliyada waxay soo jeediyeen sida haddii xildhibaanka iga horreeyey uu sheegay in muddadaan dib loo dhigo wada hadal la galo ummidan wax xalkeeda ah oo nidaamka dalka u yaalan waafaqsan ayagana ku heshiin karaan in wax lagu dhiso muddo koobanna maaragtay yacni arrintaas laga maaragtay laga go-aan gaaro runtii ummadda soomaaliyeed siyaasiintii dadkii meesha joogay odayaashii dhaqanka arrintii waa oggolaadeen waa la soo dhoweeyey waxaa la yidhi wada hadalka hanoo furmo ha la bilaabo ayadoo arrintaas laga cararahayo ayaa maaragtay waxaa la sameeyey wax indhasaraacad ah oo been abuur ah oo aan waxba ka jirin oo lagu tilmaamay doorasho ayaa shalay baydhow laga abaabulay oo aan dadkii oo dhan ay wadi sugahayeen yacnii in muddadii la gaaro gobolladii dadkii laga sugahayay aan qaarkooda imaanin dadkii talada khusaysay qaarkooda imaanin laysla gartay in wada hadalkii u furmo ayaa shalay waxaa la yidhi doorashaa dhacday markii doorashadiiya dad inay boobaan oo maaragtay waxyaalo khiyaali inay sameeyaan la ogaaday shacbiga ayadoo cidna abaabulin shacbigii baydhow deganaa bannaan ku soo baxay waxay yidhaahdeen arrintaas ha la joojiyo rabitaanka annaga ha la tixgeliyo wax dhibaato ka imaanaysa yaan lanagu qasbin bannaankay saas u soo baxeen runtii ciidamadii soomaaliyeed boliis iyo militari iyo ciidamadii dalka joogay ee soomaaliyeed iyo nabasguud wixii ka joogay waa ka xishoodeen ciidamadii soomaaliya inay caawiyaan u yimaaday oo maaragtay walaalaheen africa ka yimid oo amasoo magaceeda meesha ku joogay ayaga hataa waxaa la yidhi gelinka hor waa fiicnaayeen markii dadkii yidhaahdeen maanta doorasho run ma aha ma suurobaysa markay yidhaahdeen awoodaa lagu maquuniyey dadkii habadaa lala dhacay sida lanoo sheegay dad badan waa dhinteen laba qofood waa dhinteen dhaawac badanna wuu jiraa arrintaas mas-uulka la dooranayo waxaa loo dooranayaa soomaaliya gaar ahaan gobolladaasaa loo dooranaya igaad looma dooranahayo waddamada deriska looma dooranahayo in walaalaheenni midowda africa ka socday siib waddamada deriska ka socday especially dowladda etoobiya ka socday oo baydhabo joogay magaca amasom ku joogay inay dadka awood ku maquuniyaan runtii aad iyo aadaan ugu xumaanay xaqiiqdii markii loo hadlo muddooyinkii dambe burburka soomaaliya ummadda soomaaliyeed markuu ku dhacay soomaalida hadda joogta iyo etoobiyada hadda joogta siiba annagoo runtii mahad ballaaran u jeedinayna marxuumkii dhintay ninkii maaragtay hoggaamiyihii etoobiya hoggaaminayay oo dhintay ninkii la dhihi jiray mele zanaawi iyo saaxiibadiis waxay aad u abaabuleen ummadda soomaaliyeed iyo ummadda etoobiya oo walaalahoo deris ah in isnicibkii iyo olaadihii soo jireenka soo jireenka ha la abuuray in la baabi'iyo yay runtii aad ugu dadaaleen siyaasin aniga naftarkay aan ka mid ahay oo dad badan hadda inta igala fadhiyaan oo siyaasin soomaaliyeed arrintaas runtii waa isku raaceen oo guulo badanaa laga gaaray waxaa la abuuray jawi kii hore ka bedelan oo iskaash iyo walaaltanimo ayaa la abuuray arrimaha hadda ka muuqda baydhabo iyo maalmaha meelaha qaarkood dareen waxaa nagu jira shakhsiyaad siyaasadda dowladda etoobiya ka turjumaynin laakiin magaca etoobiya u dhashay ama waddamada deriska ah sida oo maaragtay dad kale la mid ah magaca iga dad sheeganayo kale oo ayagan waddamada deriska ka socdo inay rabaan walaaltinimadii axsaankii la isu galay ummaddii isjeceelkii la beeray la abuuray inay rabaan inay u beddelaan in ummaddii isnacsiyo la kala fogeeyo dad siyaasidoon aan siyaasadoo aanan fahmi karin inay waxaas abaabulayaan maxaa yeelay arrintii sidaas u dhacday in shacabka la xoogo marar badan kalena qaladaad kale waa jireen in shacabka awood lagu maquuniyo waa lala yaabanaa waxaa kale lala yaaban yahay in wixii sidaas ku soo baxay ay maanta afarta gees ka teeg ka taagan yihiin oo ay leeyihiin madaxweyne aan ilaalinayna annagaa doornay annagaa aqoonsanay baan u qaadanay maahin uma qaadan ummadda soomaaliyeeda dooratay ayadaana loo aqoons ayadaana maaragtay dooratay haddana ilaalinaysa ma aha arrintaas waxaan leenahay walaalayaal kaalmadiina waa u baahan nahay wax badanaana tarteen anugu burburaa nagu dhacay wax abuurahayo isnaceeb abuurahayo in ummadda soomaaliyeed shaksi daraadii loo qaharo oo loo xoogo awood loogu maquuniyo waxaan leenahay ka fiirsada walaalayaal haddii waan ognahay arrintaas shacbiga etoobiyana ma qabo madaxadana ma qabto shakhsiyaad baa xadgudubkaas u bartay oo aan lala xisaabtamaynin inay ummadda soomaaliyeed xuquuqdeeda duusiyaan mar kasta waxaan leenahay arrintaas ha laga waantao walaalayaal wanaaggii deris wanaaggii walaaltanimadii niidsamadii waa idin haynaa weli laakiin waxaa hadda socdo waxaana gaarsiinaysaa in walaaltanimadii iyo wanaaggii ummadda soomaaliyeed idin haysay in xumaan loo bedelo arrintaas waxaan ku talinaynaa in laga fiirsado taas waxaan u leeyahay waddamada deriska nila ah oo runtii wax badan la taray oo haddana aan kaalmadooda u baahannahay oo shakhsiyaad ay rabaan inay qaldaan taas ayagaan u leenahay dhinaca kale waxaan bulshada caalamka oo ummadda soomaaliyeed ku mashquulsan inay wax taraan oo dowladnimadii la dhammaystiraan gaarsiiyaan xeerkii la rabay waxyaalaha hadda socdo waxaan rabaa inaad aragtaan dulmiga iyo gardarrada dalka ka socoto inaad aragtaan arrintaasna arrin loo qaad la qaadan kara maa rabita dimuqraadiyaddii ummadda soomaaliyeed inay u gudubto la rabay dagaal sogoy inay ka baxda la rabay ma waxay noqdeen wax qore aaridii lagu maquuninahayo arrintaasna waxaan leenahay ha laga fiirsado ayadan ummadda maaragtay caalamka ayaan u leenahay arrintaasna inay maaratay wa maaragtay ka beddelaan waxaas inay dadka ku darqiyaan inay ka fiirsadaan aan u leenahay waxaa noo soo haray shacbiga baydhabo ama gobolladan koonfur galbeed waan u jeednaa in la rabo in dhexdiin dagaal sokeeye laga abuuro oo isdishaan in dad ay baabulaayaan waan u jeednaa waxaan rabnaa waxaan codsanaynaa in lagu degdegin arrimahaan in lagu degdegin la isdejiyo wadatashiga la badiyo taasna saasaan u jeedinaynaa arrintan oo maaragtay doorashadan ay dhacday madaxdii qaranka oo shalay tidhi dibaa u dhignay guddoomiyihii baarlamaanka oo shalay yidhi wax saas fawdadaas lagu doortay waxa la aqoonsanayo ma aha yidhi dadkii waxaan u bareeray waxay isku hadlaynayaan ma ogi waxaan ka sugaynaa madaxdii qaranka in arrintaas taladii meeshii ay geeyeen ciddii waxaa samaysay inay kula xisaabtamaan ayagana taasaan ka sugaynaa saakay waxaan la yaabannaa wasiirka arrimaha gudaha oo runtii mas-uuliyad ballaaran dalka u haayo shalaynu ogaa wixii madaxdiis tiri walaalkeena wasiirka saakay ummaddii warkaas maqashay aad ay ugu xumaatay waxa asiga ka warqabin oo dibadda aaday oo madaxdiis amar ka bixiyeen oo wadatashiga hala dhammaayey waa fiican tahay markuu leeyahay ma ogi intereeska meesha ka galay walaalka annaga waxaan leenahay ka fiirso arrintaas saas wax laguma dhisi kareen ummadda soomaaliyeed dhibaato waa ka daashay isdil waa ka daashay maanta waxay u baahan tahay isokeenis mideen dawlad dawlad goboleeday rabitaankooda lagu dhistay yay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed maanta marka ugu dambeynti waxaan kusoo gunaanidayaa wixii shalay meesha ka dhacay oo fawdada ahaa dadkii waxaas rajo kaga jiray inay ka noqdaanaan ugu baaqaynaa oo ummadda soomaaliyeed waxaas ku darqinin taasaan ugu baaqaynaa annaga haddaan nahay mas-uuliintii matalaysay shacbigaas deegaankaas ka soo jeedo waxaan maaragtay naga gocon wax allaal wixii dadkaas maslaxadooda ah maslaxadda ummadda soomaaliyeed ah gaar ahaan gobolladaas maslaxadooda ah inaan hormuud ka noqonno qofkii rabitaan xillay saas u noqonaayena waxaan rabnaa si xalaala intii la isugu yimaado rabitaankiis miiska ha soo saarto haddii ummadda dooratan ha u shaqeeyo haddii ummadda diidana meel ha ka fadhiisto laakiin shaksiyaad yaran maaragtay baabur ku ururina meelaan geyna gacanta ii taaga dadka igu soo gaarin saas waxaa laguma noqonahayo ha laga fiirsado arrintii maaragtay intaasaan kusoo gunaanidayaa aad iyo aad aad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu